kitaabkii labaad ee boqorradii cutubka lix iyo tobnaad feqax ina remeliya sannadiisii toddoba-iyo tobnaad ayaa axaas ina yootaan boqor ka noqday dalka yuhuuda axaas markuu boqor noqday wuxuu jiray labaatan sannadood oo lix iyo toban sannadood ayuu yeruusaalem boqor ku ahaa oo isagu ma uu samayn sidii awowgiis daa'uud oo kale wax rabbiga ilaahiisa hortiisa ku quman laakiinse wuxuu ku socday jidkii boqorrada dalka israa'iil oo weliba wiilkiisii ayuu dab dhex mariyey sidii ahayd karaahiyadii quruumihii rabbigu ka eriyey reer binu israa'iil hortooda oo isna wuxuu ku allabari jiray fooxna ku shidi jiray meelihii sarsare iyo buuraha dushooda iyo geed kastoo dheer oo dooga hoostiisaba markaasaa waxaa yeruusaalem ka soo baxay rasiin oo ahaa boqorkii suuriya iyo feqax ina remaliya oo ah boqorkii dalka israa'iil inay la diriraan wayna hareereeyeen axaas laakiinse way ka adkaan kari waayeen oo waagaas rasiin oo ahaa boqorkii reer suuriya wuxuu suuriya u soo celiyey eelad oo yuhuuddiina wuu ka eriyey eelad markaasay reer suuriya eelad yimaadeen oo ilaa maantana way degan yihiin sidaas daraaddeed axaas wuxuu fariin u diray tiglad fileser oo ahaa boqorkii ashuur oo wuxuu ku yidhi anigu waxaan ahay addoonkaagii iyo wiilkaagiiba haddaba ii kaalay oo iga badbaadi boqorka suuriya iyo boqorka dalka israa'iil kuwaas oo igu kacay oo axaas wuxuu qaaday lacagtii iyo dahabkii laga helay gurigii rabbiga iyo khasnadihii gurigii boqorkaba oo wuxuu hadiyad ahaan ugu diray boqorkii ashuur oo boqorkii ashuurna wuu maqlay markaasaa boqorkii ashuur dimashik ku kacay oo qabsaday oo dadkiina maxaabiis ahaan buu qiir ugu kacaystay oo rasiina wuu dilay oo boqorxaasna wuxuu dimashik u tegey inuu tiglad filaseer oo ah boqorkii ashuur la kulmo oo wuxuu arkay meeshii allabariga ee dimashik u tegey markaasaa boqor axaas wuxuu wadaadkii uuriyaa ahaa u diray tilmaantii meesha allabariga siday u ekayd iyo siduu bannaankeedu ahaa iyo sidii loo sameeyey oo dhan markaasaa wadaadkii uuriyaa a u dhisay meel allabari sidii boqor axaas dimashik ka soo diray oo kale oo wadaadkii uuriya ahaa taas buu sameeyey intuusan boqor axaas dimashik ka iman oo markuu boqorkii dimashik ka yimid wuxuu arkay meeshii allabariga markaasuu u dhowaaday meeshii allabariga oo waxbuu ku dul bixiyey oo wuxuu meeshii allabariga ku dul gubay qurbaankiisii la gubi jiray iyo qurbaankiisii haruurka ah oo qurbaankiisii cabniinka wuu ku dul shubay oo wuxuu ku seerseyray dhiiggii qurbaanadii nabaadiinada oo meesha allabariga ee naxaasta ahayd oo rabbiga hortiilna wuu ka soo qaaday guriga hortiisii iyo meeshii u dhexaysay meeshiisa allabariga iyo gurigii rabbiga oo wuxuu dhigay meeshii allabariga dhinaceeda waqooyi oo boqoraxaas wuxuu amray wadaadkii uuriya ahaa oo ku yidhi meesha allabariga oo weyn waxaad dusheeda ku gubtaa qurbaanka la gubo oo subaxda iyo qurbaanka haruurka oo fiidnimada iyo qurbaanka la gubo ee boqorka iyo qurbaankiisa haruurka iyo qurbaanka la gubo ee dadka dalka deggan oo dhan iyo qurbaankooda haruurka iyo qurbaanadooda cabniinka oo dhiigga qurbaanka la gubo oo dhanna dusheeda ku seyrseyd iyo dhiigga allabariga laakiinse meesha allabariga ee naxaasta ahu ha ahaato mid aan wax ku weydiisto haddaba wadaadkii uuriye ahaa sidaasuu u wada yeelay wixii boqoraxaas ku amray oo dhan oo boqoraxaasna wuxuu jaray saldhigyadii darfahoodii oo berkaddii waysadana wuu ka kor qaaday oo berkaddii naxaasta ahaydna wuu ka dejiyey dibidii hoosteeda ku jirtay oo wuxuu saaray meel sallaxa oo boqorkii ashuur aawadiis ayuu gurigii rabbiga ugu soo beddelay meeshii daboolnayd oo sabtida ee guriga looga dhexdhisay iyo meeshii boqorku ka soo geli jirayba haddaba aaxaas falimihiisii kale ee uu sameeyey sow kuma qorna kitaabkii taariikhda boqorradii dalka yuhuuda markaasaa aaxaasi dhintay oo la seexday awowayaashiis oo waxaa awowayaashiis lagula aasay magaaladii daawuud meeshiisiina waxaa boqor ka noqday wiilkiisii xisqiyaah